mas-uuliyiinta xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida ayaa sheegay in guulo fiican ay ka gaadheen qorshihii ololaha tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ee uu xafiiska qaaday labadii toddobaad ee lasoo dhaafay taasoo ay sheegeen in qorshuhu uu ahaa in la tallaalo dad kor u dhaafaya shan boqol oo kun oo qof balse haatan lagu guulaystay in la tallaalo dad gaaraya afar boqol soddon iyo toddoba kun oo ruux warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eeda gata
waxaa laga joogaa muddo laba toddobaad ah markii xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida uu shaaciyey in deegaanka laga tallaalayo dad gaaraya shan boqol oo kun oo qof cudurka covid nneteen islamarkaana ay qaadayaan olole markaasi lagu gaadhsiinayo guud ahaan bulshada deegaanka tallaalka markaasi lagaga hortegayo cudurka covid nneteen haddaba qaar ka mid ah shacabka iyagoo markaasi ka faa'iidaystay ololahan tallaalka cudurka covid nneteen ee ku dhaqan magaalada jigjiga ayaan weydiiyey siday uga faa'iidaysteen qorshahani waxaanu arkay inuu yahay mid muhiima sideedaba kahortagu waxa la yidhahda aad buu wanaagsan yahay waana wax la tijaabiyey dadka waxaan ugu halkan uu farayn uga gudbinayaa waxyaalaha kutarkutaanta ee waxba ka jirin inaysan dhegaysanin yahay waxaan wax la tijaabiyey madaxweynihii ugu sarreeyey deegaanka ayaa qaatay golihii baarlamaanka ayaa qaatay guud ahaan marka waxaa la odhan karaa waa wax la isku hadlayn karo waxaan dadka u gudbinayaa inay qaataan tallaalkan anigu waan istallaalay bulshada waxaan ugu dardaarayaa inay qaataan oo uu dan ku yahay adduunka lama helo wax bilaash oo noocan oo kaleeta ah waddamada qaar la kala gadanayaan maqlay ama social media amaan ku arkayay kiioo bilaasha oo waxaa weeyaan aan dowladdu ay si gifti ah dadka ku talaalaysa waxay ahayd in loo baratama yahay
tallaalka karoonaha ayaan halkan u yimid inaan qaato oo kii koowaad waan qaatay kii labaad baan hadda u yimid waxaan ku wacdigelinayaa gaar ahaan hooyooyinka magaalada jigjiga inay qaataan tallaalka kaasoo muhiim u ah dhammaan hooyooyinka inay qaataan goob walbana uu yaalaa goob kasta waa laga heli karaa maadaama xanuunku halis yahay in hooyooyinka ay muhiim u tahay inay tallaalka qaataan aniguna saaka halkan aan u yimid tallaalkii labaad inaan qaato marka waxaan ku wargelinayaa dhammaan hooyooyinka jigjiga inay tallaalka qaataan geestooda qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu markaasi fulinaya ololahani tallaalka ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu u socdo qorshahani anay xirfadla caafimaad halkan waxaan fadhino waa inaan bulshada tallaalka aan siino tallaalka caabuqa covid nineteen hadda waxaa labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa noo qorshaysnaa inaan tallaalno shan boqol oo kun oo qof hadda waxaa noo dhiman wax yar guul fara badan baan ka gaarnay taargetkii aan qabsanay in yarbaa hadda nooga dhiman maxamuud maxamed cabdi waa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida waxaana wax ka weydiiyey halka uu marayo qorshihii ahaa in la tallaalo shan boqol oo kun oo qof oo ku dhaqan dowladdeegaanka soomaalida ilaa iyo hadda waxaa ka hirgelay barnaamijkani ee tirada dadka ay tallaaleen ilaa iyo hadda
shan boqol soddon iyo afar kun iyo saddex boqol iyo konton iyo shan qof guud ahaan iyadoo ay jireen abaaro ba-an oo dadkeennu ay rafaadsanaayeen haddana ilaa hadda waxaanu ku guulaysanay in aanu tallaalo dan tiradoodu dan tahay afar boqol soddon iyo toddoba kun laba boqol iyo lixdan iyo laba ruux oo aanu ka tallaalay xanuunkan covid nineteenka in aanu halka gaadhno ama dad intaa dhan tallaalo waxay na siinaysaa inaan dadka boqolkiiba sideetan iyo ko aanu tallaalay heer daboolka aan doonaynay ee marka hore ahaa shan boqol iyo soddon iyo afarta kun waxaan isleeyahay intaa hadhayna waxaa lasoo dhammaystiri doonaa maalmahan inagu soo aadan haddaba iyadoo ay jirto mawjadda saddexaad ee cudurka covid nneteen ayaa waxa uu xafiisku qaaday ol ole markaasi lagu ballaarinayo goobihii tallaalka lagu bixin jiray ee guud ahaan deegaanka si markaasi dadka ay uga faa'iidaystaan barnaamijkani ololaha tallaalka cudurka covid nneteen oo ah mid bilaash ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga